إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار maanta waa qeybtii labaad ee tixanihii magaciisu ahaa yaan ka digtoonaanaa dulalka aan ka digtoonaanayno waxaa ugu horeeya shaydaanka isbuuc dhaweed waxaan soo marnay in nala faray inaan cadow ka dhiganno shaydaanka kadibna haddii aan la yidhaahdo waxaan geli doonaa bal shaydaanka waxaa laga abuuray iyo xikmada loo abuuray yaan wax ka taaban doonaa haddii a la yidhaahdo horta shaytaan guud ahaan haddii yacni la sheego ibliisaa loola jeedaa ibliis waxa alla noo sheegay inuu jinniga ka mid ahaa kaana min aljinniya alla uu yiri fafasaqa can amri rabbi daacadii alluu ka baxay isagaana jinniga maaragtay asal u ahaaba sida nebiyullaahi aadam uu insiga asal ugu ahaa waxaana alla noo sheegay in naar laga abuuray waljaana khalaqnaahu min qablu min naari samuum waxaan ka abuurnay baa alla uu leeyahay jaankaas oo ibliis laga wado waxaan ka abuurnay naartii aadka u kululayd ee kuleylkeeda wax ku dilaysa ibnu mascuud waxaa laga wariyey naartaa laga abuuray inay tahay qeyb ka mida toddobaatan marka loo qeybiyey naartii jahanamo qeyb ka mida in laga abuuray oo macnaha waa dab la khafiifiyey waxaa ka ansaxday rasuulka sal slam xadiid imaam muslim uu wariyey caaisha waxay tiri rasuulka alle sal slam wuxuu yidhi khuliqat ilmalaa'ikatu min nuur malaa'igtii waxaa laga abuuray nuur baa laga abuuray maadadii laga abuuray malaa'igta waxay ahayd nuur bay ahayd wa khuliqa aljaanu min maarijin min naar jinnigana waxaa laga abuuray oo jaankii macnaha ibliis ahaa dab la isku daray oo makhluuq ah wa khuliqa aadamu mima wusifa lakum nabiyullahi aadamna waxaa laga abuuray wixii la idiin sheegay oo qur-aanka laidinkugu sheegay marka shaytaanku asal ahaan waa kaas ahaa wuxuu ka abuuran yahay dab buu ka abuuran yahay laakiin ibliis malaa'igtuu la joogay oo uu la cibaadaysanayay markaasaa amarkii malaa'igta loo jeediyey uu asagana ku dhacay waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliisa abaa wastakbara wa kaana min alkaafiriin waqti xus baa la leeyahay rasuulka sal slam aan ku niri malaa'igtii nabiyullaahi aadam u sujuuda sujuud cibaado ah ma ahan ee waa inay tawaaduc u muujiyaan oo nabiyullahi aadam la karaamaynaayo yay ahayd ibliis waa iska diida taas marka tawaaducaas waa laga waaye amarka alle inuu qaato waa laga waaye marka malaa'igtu way wada sujuudeen kulligood ilaa ibliisa ma ogiye abaa waa uu diiday wastakbara waana isweynaysiiyey wa kaana min alkaafiriina yuu ka mid noqday marka malaa'igtuu la cibaadaysan jiro oo la joogay saasaa marka amarkii isagana u qabsaday laakiin maada ahaan iyo asal ahaan malaa'igtii ka mid maah ila malaa'igta nuur baa laga abuuray sidaan kusoo aragnay isagana naara laga abuuray marka shaytaanka lama arko oo alla wuxuu yidhi inahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaysu laa tarawnahum isagu waa idin arkaa isaga iyo maaragtay kooxdiisu meelaad adinku arkaynina inaa jacalna shayaatiina awliyaaa liladiina laa yuuminuun shayaatiinta waxaan ka dhignay kuwa maaragtay sokeeye la jecel yahay u ah kuwa gaalada oo gaalada u gargaara cadowga marka aadan arkayn khatartiisu aad bay u badan tahay cadowga loo jeedo gaashaamashada laga gaashaanto waa ay sahlan tahay laakiin allamahadiis shaytaankan qarsoon laftiisa sida looga gaashaanto oo la isaga ilaaliyo nusuustii yaan ku haynaa oo alla waa uu noo bayaaniyey qur-aankii iyo xadiidkiiba waan loogu sheegay siyaabaha la ysaga ilaalin karo oo in la iska ilaaliyo raadkiisa in la raaco oo macaasida la iska ilaaliyo oo maaragtay bisinka la qabsado marka wax la qabsanaayo ama guri la gelaayo waxyaaba fara badan baa naloo sheegay marka oo naga ilaaliya shaydaankii xanaaqoo kale rasuulku sal slm wuxuu sheegay in dawadiisu ay tahay acuudu billahi min ashaytaan in la yihahdo keliya oo qofkii wixii hayay ay ka tegayaan ninku marka maaragtay uu haweentiisa u tegaayo inuu shaytaanka alla ka magan galo allahuma janibni shaytaana wa janib shaytaana ma rasaqtana allo shaytaanka iga fogee shaytaankana ka fogee waxa aad nagu arsuqdo ilmo ah marka waxyaaba fara badan baa naloo sheegay oo aan shaytaanka isaga ilaalin karno ilmaha in laga ilaaliyo kale guriga maaragtay bacdalmaqribka inay baxaan oo guriga lagu hayo sababtoo shayaatiinta faafta qoraxdu markay soo baxayso oo kale rasuulku wuxuu yiri sal slam iyo markay dhacaysaba salaad ha dukanina fa innaha tatlucu bayna qarnay shaytaan shaytaan labadiisa gees yay kasoo baxdaa maaragtay qoraxdu waana u dhacdaa marka wuu isla dheeraraynaa ma ogtaha oo maaragtay dad baa u sujuudi jira markay ay dhacaysay markay soo baxayso marka wuxuu rabaa sujuuddu inay isaga u noqoto haddii aan u nimaado xikmadii macnaha loo abuuray shaytaanka xikmooyin fara badan baa loo abuuray oo waxa marka la fiiriyo dhinac haddii laga fiiriyana waa shar baraxla dhinac haddii laga fiiriyana waa khayr haddii laga fiiriyo khalqigii alle iyo xikmadii laga lahaa abuuritaanka la abuuray shaytaanka shar maxduu ah lama dhihi karo waa khayr baa la leeyahy laakiin isagu daata ahaantiisu waa shar socda waxaan shar ahaynna kama shaqeeyo laakiin ciyaar ciyaar looma abuurin ibnuqayim maruu ka hadlaayey xikmooyinka ku jira shaytaanka abuuritaankiisu wuxuu yiri ta ugu horeysa wuxuu ku leeyahay dadkii ambiyada ahaa iyo muminiintii iyo dadkii u wanaagsanaa yaa maarata darajaadkii cubuudiyadu ay u dhammaystirmayaan sababtoo cadowgii alle yay la jihaadayaan shaytaankii iyo ilmihiisii yay la jihaadayaan iyo shaytaanka wixii maaragtay jaal la ahaa ay cara gelinayaan alle ay ka magan gelayaan taasi marka waa xikmadii ugu horeysa xikmadda labaad waxay tahay in malaa'igtii iyo muminiintuba iyo dadkii wanaagsanaa ay ka baqaan dembigooda sababto waxay arkayaan waxa shaytaan uu ku dambeeyey oo isagoo sidii malaa'igtii oo kale ah oo malaa'igta isaga xisaabsan in marka yacni darajo ibliisnimaa loo soo dejiyey yay arkayaan taasna waxaa keenay macsida oo alla uu caasiyey oo alla amarkiisii qaadan waaye waxay marka nagu bixinaysaa inaan alla ka cabsanno oo aan alla isu dullayno oo aan amarka alla qaadanno ta saddexaad wuxuu leeyahy ibnuqayim imtixaan baa ku jira oo addoommadii la imtixaanayo abuuritaankii la abuuray ibliis waxaa ku jira imtixaan la imtixaanayo addoommadii qofkii marka ibliis raacaahi waa uun xukunkiisiu qaataa qofkii cadow ka dhigta sida nala farayna jannadii buu galaa marka dadkii wanaagsanaa iyo dadkii xumaa in la kala saaro oo qof walba camalkiisa lagu abaal mariyo yaa ka mid a xikmooyinkii loo abuuray waana markii naloo caddeeyey kadib dariiqii saxda ahaa naloogana digay dariiqii maaragtay khaladka ahaa xikmadda afraad waxay tahay uu leeyahay ibnuqayim in alla uu doonay inuu ibliis ka dhigo miday ku cibro qaataan dadka amarka alla khilaafa oo daacada alle iska weyneysiiya oo macsida daa'ima sida nebiyullaahi aadamba oo isagu maaragtay bani aadamka dhalay cibrana looga dhigay qofkii maaragtay dembi ku dhaca oo kadibna dembigii ka soo noqda oo alla u soo noqda yaa marka ibliis waxaa laga dhigay wax lagu cibro qaato oo cibro u ah dadka maaragtay kusii madax taaga dembiga oo ka soo noqon waayo marka nabiyullahi aadam iyo maaragtay ibliis cagsi bay isu ahaayeen tan shanaadna wuxuu leeya ibnuqayim jacaylka alle la jecel yahay iyo noqoshada loo noqonayo iyo toobadkeenka loo toobadkeenayo iyo tala saarashada la tala saaranaya iyo sabarka waxa la yiraahdo iyo in qadarta alle lagu raali noqdo iyo wixii lamidu waa wax alle aada u jecel yahay oo cubuudiyadii maaragtay ka mid ah cubuudiyadaasna waxaa lagu gaaraa in maaragtay nafti alle loo hibeeyo oo jacaylka alle laga hormariyo jacaylka nafta jihaadka oo kale waa cibaadadii meesha ugu sarreysay dirwatu sanaam alislaam waati lagu sheegay marka ibliis iyo maaragtay xisbigiisa abuuritaankii la abuuray waxaa ka dhashay in maaragtay naftii lala jihaado oo alla la ateeco yaa ka dhashay oo laga helay tan lixaad dadka rususha alle maaragtay kasoo horjeeda ee colka la ah ee beeninaya abuuritaanka la abuuray waxaa ku jira in aayaadka alle ay si fiican usoo muuqdaan awooddii allana ay si fiican usoo baxdo waxaana ugu dambeeya in ibliis abuuritaankii la abuuray ay ku jirto alle in uu maaragtay xilmi badan yahay naxariistiisuna ay badan tahay oo deeqdiisu ay badan tahay oo wuxuu alla abuurayaa dad isaga ku gaaloobaya oo maaragtay kasoo horjeeda oo maaragtay shaqo ka dhigtaba inay alla khilaafaan markaasaa alla haddana arsuqaaya oo uu caafimaad siinaya oo wixi ay ku raaxaysan lahaayeen ay helayaan marka iyaduna waxay kutusinaysaa xilmiga allay kutusinaysaa marka haddii alla yidhaahdo qaybaha soo socda yaan maaragtay tafaasiishii shaydaanka ku saabsanayd aan maaragtay u geli doonaa haddii alla yidhaahdo wabillahi towfiiq intaynan ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina maxyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online